bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaala duurufaylaha ka dhowaada warkada hornamo warsan qodobada dhugunsidayaalka dheegi doontaan waybaa ku mid ahaa dowladda soomaaliya weybaya ciidamaha shaljeetay maleeshiyaada ka dagaalamay qaybo ku mida shabeellada hoose xildhibaanku hadalay dagaal beeleedyadaasa ciidamada dowladda oo la wareegeen deegaan ku tarsan shabeellada hoose sheekh shariif sheekh axmed iyo weybowsa faringandaray madaxda maamul goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeedda maamulka magaalada beledweyne oo sheegay intii walaac lagu qaba fatahaad uuse sameeyo webiga shabeella madaxweynaga waa madaxweynaga puntlandna weybowsa shaaciyay sababo lanqobadu waaysinye shir uuse horeen cilaamiya galmudug oo fagaara ka gubtay jaada farabadana madaxweynaha kenya oo hasaari go-aano kale oo lankuga horseedahaya cudurka covid nneteen akhbaaraadkan way baan ka weyn ra-iisul wasaaraha u k oo xaaladiis caafimaada ku dayriyahaya iyo weliba dowladda hirahayta dadka iyo afka isan ka baanhirina
media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
duhurnimo dhugunsidayaala talaade ee u taarigdana iyo ka eedanta todobada bilo afaraad sanadka lamada kun iyo labaatanka haana sooy bahayeena qodobadii warka duhurnimo dhugunsadayaal ha ka dhowaada yoogi oo fisanga kabilowno dowladda federaalka soomaaliya weybaayee ciidamo waa shal dhex dhigday maleeshi beeleedyo ka dagaalamay qaybo ku mid ee gobolka shabeellada hoose ee koonfur galbeed soomaaliya faafahinta warkan way baninhaya cabdulaahi maxmed cabdiraxmaan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo weliba ayaa ciidamo milatariyo shal dhex dhigtay maleeshiyaadkii maalmoogan ka dagaalamayay degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose dagaalka oo jeysaday khasaare aan iskajara dhimashiyo dhaawac iyo weliba uusii saameeyey qaar kumide tuulooyinka hooseedow degmada wallaweyn iyo-naasi shal goonogoone ee dilal an ku dhiyaayeen degmada taliyaha amniga ciidamada danaba oo la hadalay qaar kumide oo dagaalka dhaqanka lamada beelooda yo sheegay inay lambaahin ini dadka walawenyo nabadka wada noolaadaan welibana uusoo sheegay ini dowladda iyo xaandirtii ini la dhexgala maleeshiyaadka ka dagaalamay welibana uusii sheegay ini marnaba uusan ogolaado doona inay landilo qof si arxan daron dhammaanteenna waxaana saaran mas-uuliyaddana saaran anigu waxaan qaabilsanahay amniga taliya amniga dana baanahay waxaan qaabilsanahay amniga sarkaalkan waa daanduulkii guutada toddobaad saraakiishii mas-uulka aad ciidamada baana waxaan rabnaa meeshaan sidii nabadda ugu noolaydeen inaan loogu noolaado oo aysan ka dhicin in dad la gudo masaakiina qof qoorta laga jaro dhibaatadaasi intaan aan joogno anagu foolxun ay nagu tahay idinkan foolxun ay nagu tahay marka saasoo hadlayan anaga qabiilkiina ma aqaboon isheega qabiilna shaqa ku dhilay aniga jaamacad markaa ka baxay dalka dowladdu yeeshay markii la yidhi ayaan ku geeray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aqoonteyda inaan uga faa'iideeyo inaan ku difaaco adiga iyo aniga kaleelashay iyo intaba iskuukaymida ay noqdaan dhaar baa u maray kitaab baa gacanta u saaray juhdi baa noo bixiyey saddex sana kaliyadu ku jira marka waxaan ii sheegayaa idinkoo raalliya waxaad samayn kartaan madax meel u saraysa laga taabto malaha wiilashiina waa la hadli qoriyaha dhiga dagaalada kudhiyaayay degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose iyo weliba uusoo dhaliyey in qof la dilo qofna la gooriyo mid shayna dabla qobasiiyey taasna dad badan iyo ku aroodan
dhinaga kalena xildhibaanku tirsan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya weybowse ku hadalay dagaal beeleedyada ku dareera degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose waa koo maxamuud cali cabdulaahi oo faahfaahinta warkaasninhaya yeedoo dagaal isu jeysaday khasaare dhimasho iyo dhaawac usukudhii degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose iyo saameynka weladii qara kumide tuulooyinka hooseeda walaweyn yeedoona si goonegoone dilaliyo unkudhiyan dagaalkii andhahaya lama beelod oo saddegaan degmada asiitiya walaweyn ee gobolka shabeellada hoose xildhibaan maxamed cumar dhalhawsu kumidaya xildhibaanada dowlada federaalk ee soomaaliya deegaan doorashadiisna aataa deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya yowsuna ku hadli dagaalka hoogan ee kudhi degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose
runtii dagaalka maanta iyo shalay sida maarta foosha xun uga dhacay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ka tirsan iyo dalka guud ahaan oo meelo kale laftirkooda runtii in aan tilmaamno oo waajib ay tahay oo kisimaayo oo ayadana aan runtii wax aan ummadda soomaaliyeed ku wanaagsanayn maqalkeeda iyo araggeeda iyagana ay ka dhacayaan oo intaba ay sababayaan dilal aada u qaab daran oo runtii xashimoa dhinaga kale xildhibaanku soo hadlijay sii wadada iyo weliba ku hadlay intayaan fayn lahayna inti dad ehelkooyo weliba isku diinga waana walaale dagaal iyo dhahamara ummadda soomaaliyeed aan ku wanaagsanayn oo dad muslin ah oo dad ehel ah oo dad ay ka dhexayso maaragtay caqiida ka soko yacni dhaqan iyo maaragtay iyo hiddo aanan runtii midna maaragtay aanan cudurdaar u noqon karin in qof muslin ah walaalkii muslin ah inuu soo qabto ama uu gowraco ama uu gubo waxaasoo dhan ay ka dambeeyaan ficilo oo aada moodid inay kaga faa'iidaysanayaan dadka soomaalida ee meelaha hadda waxa kan ay ka dhacayaan degaal beeleedyada kudhii deegaanada degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose iyo welibayo sawgana dhimasho dad badan iyo weliba ahaana barakaace
dhina kalena isla wararka ku saabsan ee gobolka shabeellada hoose antino kubana ciidamo ku tirsan hang militariga soomaaliya waybayo howlgallo ka fuliyeena ilaa shantuula oo ka dhow magaalada janaal ee gobolka shabeellada hoose miilaso la sheegay antiyo la wareegan ciidamada deegaanada iyo ciidanka dowladda howlgalka la wareegan wayba ku mid ahaa tuulooyinka buulo oronje malable ee siigaala io busley weybana saraakiilla howlgalka hogaamiyaasiyo sheegana anti uusa howlgaladaas kumid ay kola kaxaqeejyahay ammaanka saraakiil ku darsan ciidamada dowladda ee ka howlgalo shabeellada hoose weybayo sheegana anti howlgalku sukooyi kureed marke ciidamada iyo kuwar heran anti xubno ku darsan al-shabaab iyo dhaqdhaqaaqyo ciidanku wadan deegaanadaas islamarkaasna iyo ambahenga saas oo kale saraakiil weybayo sheegan anti howlgalka uusa sii dareero doona ilaa ciidamada iyo kala wareegayana deegaanihii degmooyin iyo kakasugayin al-shabaaba weybana deegaanada ama degmooyinka iyo carabka ka dhaweena ciidamada weyba ku mid ahaa kunturwaarey iyo sablaala oyo ka xoogayen ururka al-shabaaba madaweynagii hore ee dowlad waa dowladii ku-meelgaarka hayti ee dalka waana ee guddoomiyaga madale xisbiyada qaran sheekh shariif sheekh axmed iyo baaq nabadeed weyba uusan diray maleeshiyaadka ka dagaalamahaya deegaanada duleedka ee magaalada kismaayo iyo degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose war-saxaafadeed ha kubahiya xafiiska sheekh shariif ayaa laka baaqi dhiniyada ka dagaalamaha intiyo shuruudlaan eg roojang lamada maleeshi beeleedna iyo wada qaadan ama wada weeldhadan wada hadala saasoo kale madaxda maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed iyo odayaalka dhaqankii guud ahaan qaybo shalduwan ee bulshada ee ka nool lamada gobol koonfur galbeed iyo jubbaland ee madaga gudoom waa madaga xisbiyada qarana weyba uusan ka baaqay intii suwada jirland kuwada qayb qaada sidii landami lahaye colaada anka dambeyntii madaxda dowladda federaalka yanka baaqi sheekh shariif anti ku qeyb qaadana dadaalo kasta oo laguku horseeda colaadahana nagadi ee ku teegana deegaanadaasa maamulka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo weybayo waa kuwa lahasanyana fatahaad kalantuusa sameeyay webiga shabeella bashiir cabdulaahi ismaan iyo warkan beledweynahan inku dare marka la gaaro xilli roobaadka webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne waxa uu sameeyaa fatahaad dhibaato badan u geysata dadka ku nool magaalada beledweyne hadda webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne waxa uu wadaa biyo badan dadkana waxay qabaan cabsi ku aadan in uu mar kale webiga shabeelle uu fatahaad sameeyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada beledweyne cabdiraxmaan maxamed xuseen ayaa ka hadlay saadaas aan dareemayn runtii webiga aada u biyihiisa usoo kordheen waxaana maaragtay sheegacani sabab hayaa roobabka iyo guga oo urtay waxaana jira fatahaadihii inay soo laabtaan ama maaragtay sheegacani sida hore ay ku soo laabtaan waxaa kaloo jira webiga markuu biyo keeno webiga runtii saan dareemayno waxaa ka buuxa caro waxaa ka buuxa maaragtay sheegacani qashin waxyaaba fara badanaa ka buuxa markii biyaha ay roobkana ay waqtaana wuxuu jabsadaa karkaaraha uu jabsadaa runtii maalihii xilligii fatahaadii hadda lasoo dhaafay jabsadayna waxba lagama qaban bulshada reer beledweyne ama bulshada maaragtay shay aan ku dhaqan gobolka hiiraan marin qaasatan magaalada beledweyne runtii waxaa la rabaa inay tusaale ay ku qaataan wixii horay ay maaragtay sheeg ay ay ku soo arkeen waxaa la rabayna waxay ahayd in maaragtay sheeg ay gacmihii dib wax ku gooyaan ayagoo wada kulansan hadday tahay aqoonyahano hadday tahay maamul hadday tahay wax walba inay gacmaha intay isqabsadaan waxyaabihii ay soo dhaafeen ayna dib u soo laaban mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya iyo hirshabelle ayaa horey u ballan qaaday inay samayn doonaan meelaha fatahaadda webiga shabeelle uu ka geysto magaalada beledweyne laakiin weli ma muuqato wax dayactir ah oo lagu sameeyey meelihii fatahaadda webiga shabeelle uu ka samayn jiray gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada beledweyne ayaa madaxda dowladda soomaaliya iyo hirshabelle ugu baaqay inay dayactiraan meelaha uu fatahaadda uu ka sameeyo webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne dowladda federaalka soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo ra-iisul wasaarena amiir xasan cali khayre waxaan ka codsanaynaa in mashaariicda iyo biyo xireenada runtii ay naga soo gaaraan inta roobka uuna si fiican u curan runtii waxaa la rabay in mark mar hore arrintan ay dhacdo laakiin ma dhicin welina waxaan leenahaa caymasho in laga soo gaaro ayaan maaragtay sheegaan baaqaas aan u diraynaa dowladda federaalka soomaaliya webihii biyihiis waa isbedeleen xilligii roobeedkii waa curtay in nala soo gaaro oo wax laga qabto hadday tahay maaragtay isha yani biyo biyihii mali ay kasoo jirtaan in la xiro in mashaariic kaloo maaragtay isha yani biyo xireeno la sameeyo in runtii waxaan dareemaynaa waadiga ama waadiyaasha ku teedsan webiga waxay sameeyaan buuraha ay biyo ka keenaan buurahaas markay biyo ka keenaan runtii waxay kusoo daraan webiga webigana markaasi wuxuu sameynaya in biyo fara badan ayaa soo galaya biyahaas markay soo galaan karkaarahuu jabsanaya karkaaraha markuu jabsadan runtii magaalada beledweyne waxay noqonaysaa goob wada biyahay noqonaysaa
madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deniyo weyba usushaaciyay sababta lanqobadu aysinye shir uso horeen eelaamiye faahfaahinta warkan cabdinaasir axmed mayow iyo ninhaya naga dowlad goboleedka puntland ya sheegay in shirkii wadatashiga ee kudhiga garoobe ha ku baxeen inila dhika gogol iyo kuwada hadlaayaan madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada isla markaasina weli puntland iyo diyaaraya wata mebanaisu sheegay in dad badan iyo weydiiyeen sababa isu shirkaasina qob soomu aysiiyeen mebanaisu sheegay in dhiniyada kale ee dowladda iyo dowlad goboleedyada isu hirayeen balse iyo eto cabso cudurka coronavirus saciidta deni mebanaisu sheegay in puntland isuma qubsho ediye ate dhigto gogoli iyo horeyan fideedii ini usu booqdi doono magaalada muqdisho iyo xarumo dowlad goboleedyada shirkii halka ka nacay waxaa ka soo baxay aragti ah in gogol loo dhigo dowladda federaalk iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda puntland weysigii bay ugu taagan tahay gogol xaarka arrintaas waxaan horey u sheegnay inaan magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kaleeto maamuladaas caasimadaha u ah muuqan doono arrintaas waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed aan u sheego inay weli sideedii ay tahay dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aan u gudbiyey inaan diyaar u ahay waktiga aan diyaar inaan aan ahay dabcan weli jawaabtu dhinacood ayay ka xaniban tahay waana filayaa duruufahan hadda caabuqa iyo waxyaabo la mid a inay saameyn ay ku leeyihiin laakiin dhinacayagu diyaar weeye waan u sheegnay wakhtiga aan diyaar ka nahay welina sidii baan diyaar u nahay dad badan baa su-aashaas qabay oo marar badan na weydiinayay marka waxaan u caddaynaynaa inay puntland waxba iska bedelin diyaar u tahay inay caasimadda soomaaliya ee muqdisho ay booqato xilliga diyaar garowga xagga uu ka hirgalo sababaha fursada ee suuragalkaana ay xal looga hao
laamo ammaanka ee magaalada caabud baaq ee waqooyiga gobolka galgaduud iyo geedka meelfagaare weybayo ka gubeena jaada si dhuumaalay si elahangeli gudo magaalada kaasoo lagu mamnuucay guud ahaana gobolka galmuduga sabab la xiriira koorseedo ka cudurka coronafirus howlgolya sameeya ciidamada biliiska galmudug ee degmada caabud waaqa iyo gudo io daafo magaalada weybayo a ka qoobadeena jaad lahageliye gudo caabud baaq taasoo lukusheeni dhinaga ethoobiya taliyaga biliiska degmada ya sheegeentiyo haqoobadan shan qof i baabuur jaadwadi oo lahageli lafadaay gudo magaalada weybasaasoo kala degnin andaray dadka jaadka oo lagu mamnuucay hageliyayaan gudo magaalada madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo ankuweri dadka reer kenya antioo subin aan ka hogaansaman talooyinka iyo ha saarayaan wasaaradda caafimaadka salan xooji faafiyowka cudurka coronafirus madaxweynaha iyo sheegay inti tallaabooyinka ilaa hadda iyo qaadeen dowladda iyo eta antila kahubi inti muwaadiniinta iyo safayla shaqooyinsho ngudan oo kaeedanga ku horseedowka cudurka dilaaga ee corona madaxweyne kenyatta iyo hoosta ku xariiqayntii siroogte gacamonan isku dhaga waanan isku dhaga taasoo uusa sheegayntiye etatoo laku ku horseeda cudurka ra-iisul wasaaraha u k boris johnson ayaa laka wareejiyay qeybta daryeelka xaalada culus ee isbitaalka kureed markii astaamo cudurka corona virus usa eeda lanku dareemiya afhayeen hadalay iyo sheegaynti kooxda caafimaadka ee boris johnson iyo kataliyan anti la jeeyay qeybta daryeelka xaalado culus islamarkaasna uusa hadda helow daryeel caafimaada afhayeenka weyba uusan taas kasii daray anti johnson uusa ku codsadiyay xogayaga amuuro binaanka ee dalka u k inti uusa shaqada sii wada qeybo muhiimkan ee dalkaasa ra-iisul wasaaraha oda adiis eta qonto iyo shan sano jar ya la dhigay isbitaalka londonka yaala gelinkii dambe ee axadii kureed markii laka aragay calaamado xanuunka corona boqorada iyo sataakataake lan la dareersiiya haddo meelo usa marahaya xaalada johnson sida laa ku-higade manka boqortooyada u k waryaalka gaarka ee arrimo siyaasadda ee dalkaas iyo sheegan inti ra-iisul wasaaraha lakihiri oxygen galinkii damba ku hor anti uusan nin wareejina qeybta daryeelka xaalado culusa qoraal ha ku bahi manka boqortooyada yalaka sheegayay gelinkii dambe isniintii xaalada ra-iisul wasaaraha iyo kasii dartay weybanaa kooxo caafimaadka kataliyan anti la jeeyay qeybta daryeelka culus ee isbitaalka dowladda marooka weybaya sheegtay inti shacabka dalkaas iyo dadkaan hiran ama dadka walyaabo afka lakihirow isankaba iyo onhiran iyo wajaha doonaan xabsi sida bilood ee taasoo ee amarha ku bahiye madaxda marooka weybana saas oo kale dadkaan hiran afka isanka laka ganaaxa doona etiobiyan boqol labaati ili dollara geeka iyo sharcigan ku dhaqan galahaya gudo marooka weybana shacabka laka amaray antiyo sanka iyo afka hiridanga salan ilaaliye amanan isku ilaaliye cudurka corona anka dambeyntiina dhugunsidayaal caalamka iyo fiiryaana cudurka corona weyba laaka warmahayeen ti tirada iyo koransi kati weyba dadka haridadii guud ahaan adduunka iyo deerayaana hal milyan sadde boqol afarti sagaal kun siyeed boqol siyeeti sagaala taasoo ee tirada guud adduunka laka diiwaangeli dadka la dhamadan i haan la jeefan isaasoo kale haan kufay lahaadeen cudurka corona waybaa tirada andhamati la sheegay intiyo deerayan toddobaati afar kun siyeed boqol iyo labaatan saas oo kale dadka waa kufay lahaadeen iyo deerayan lama boqol siyeeti dhikun siyeed boqol toddobaati toddoba qofa guudahaan dhugunsidayaala warkaysiin duhurnamo kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkan inkaegi warkaana shuur ismaaciil axmed ee sinsaarti waana sina dareer siyaasiya asaabtii oo kala qayb qaadatay angmahadnagee salaad iyo farsameeyay sina kama hasantin dhugunsidayaal dhugunsidowka wararkii barnaamijyada ku bahaw idaacadda warsan ee magaalada baydhabo